dhibaato fara badan ka bacdi rajo waxaa nagu jirtay aawaji cusub inaan galno oo dad soomaaliyeed oo aan eedaysano ahayn ay hogaamada u qabtaan gaar ahaan laba saddexda kursi oo ugu sarrayso mar haddii cabdirashiid xidig iyo rag la mid ah hadda ay isi soo shararxayaan waxaan u arkaa rajabeel inay tahay adeer adeer qaranka soomaaliyeed meelaha uu ka dumay oo uu ka dhintay ragga ka dumiyey kow ka iyo cabdirashiid xidig isagoo xildhibaan qaran leh labada kun iyo labaiyo tobanka ilaa up to now kismaayo ninkii xabadda ka ridayey oo qabiilka u safnaa isagoo xildhibaan qarana marna ah wasiiru dawlihii arrimaha gudaha dalka buu ahaa wuxuu ahaa ninkaa isagoo hubaysan oo xildhibaana ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dowladda kenya oo dalka kusoo duushay markii ay leynaysay waxa weeye hormuuja ka ahay oo xabadda ridayey oo wixii ka badbaaday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed caawa ay maxaabiis ku yihiin magaalada kismaayo jaamacadda iyo luglow ay maxaabiis ku yihiin oo dawladaha derajkooda soo duulay ay ku haystaan waxaa aha ninkii hadda labada kun iyo lix iyo tobanka walaalaha turkiga raashinka ay ku deeqeen qaybtii gobollada jubbooyinka loogu talagalay ku iibsaday magaalada kismaayo ayadoo dadkii abaar iyo gaajo iyo argagixisadu ay ku laynayaan gobollada jubba la yidhaahdo waxaan isleeyahay soomaaliya waxaa laga xukumi doonaa adeer sida haddaba aan ka baqayno dalal kale iyo xukuumado kale bay hoos tegi doontaa soomaaliyana waa la qaybin doonaa gobo gobollada jubba la yidhaahdana n f d baa lagu dari doonaa ee nairobi baa laga xukumi karaa sida haddaba jirto oo gobollada jubba la yidhaaha qaybo ka mid a degmooyinka ceelwaaq iyo badhaadhe iyo afmadow iyo dhoobley waxaa waxay rabooja geeyaan nairobi juulay jawa iyo koohyaamo iyo buurgaabo iyo kudhaana waxaa laga dhoofiyaa dhuxusha soomaaliyeed haddii uu ku guulaysto marka waxay la mid tahay ayada oo soomaaliya qayb ka mid ah gaar ahaan gobollada jubba la yidhaahda la siiyey kenya bay macnaheedu sidaasay noqonaysaa waxaan ku leeyahay haddee walaalihiiskii shalay uu ku leynayay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo shacabka iyo dawladaha dhulal horena naga haystay haddana dhulkeenna xoogga ku joogo buu ka turjumayaa ee kama turjumaya shacab soomaaliyeed waana stooro adeer waxaa laga helayaa saxaafaddaa laga helayaa codkiisii uu ku walaashanayo dawladda kenya kusoo duushay dalka oo shacabkeenna laynayso baddiina haysato oo maxkamadda heeg ay dacwadeedu taallo inuu la walaal yahay ayagana u turjumaya restoorkeennaa laga helaya adeer golaha shacabka oo labada gole ee baarlamanka waxaan leenaha ummadda soomaaliyeed yaan qalbiga laga hadlaynin oo dadka boogaha leh oo xinifta iyo eedda iyo xumaanta lagu bartay yaan dadka loo soo horumarinin musharaxnimadooda iyo dhibaatadooda ee dadka ummadda soomaaliyeed waxaa la rabaa kuwa argagixisada noqday in loo yeero oo la dalbo wixii soomaali ahoo u yeeridda ogol kuwa rajada dawladeed qaba oo dawladda hoos joogo dawladnimada sugayana inay helaan dad soomaaliyeed oo weji cusub ah ama lagu yaqaano sharaf oo aan eedaysanahayn inay helaan baa ku habboon waxaan leenahay marka baarlamanka soomaaliyeed oo ilaahay horti baa taagantihiinoo shacabka soomaaliyeedna muraalka ka dilina dawladnimadana ha dullaynin ee dad dadka ka gabnayo oo aan dembiile iyo eedaysano ahayn